Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa magaalada Dhowrsamareeb ka daahfuray mashruuca barwaaqo oo lagu horumarinayo beeraha, waraabka, xanaanada xoolaha, dhiraynta, dhawrista deegaanka iyo dhismayaasha deegaanka. Daahfurka mashruucan waxaa ka qayb galay xildhibaano ka mid ah maamulka dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya, wasiirro, maamulka degmada Dhowrsamareeb iyo mas'uuliyiin kale. Isku duwaha wasaaradda barwaaqo ee Galmudug Cabdalla Axmed Suleymaan ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruuca barwaaqo.
biyoley oo caawa aan soo xirayno wuxuu ahaa mashruuc tijaabo ahaan loogu talagalay galmudug in lagu fiiriyo in la eego sida ay yacni u daadihi karaan ama ay u hirgeli karaan maantana bajetkii loogu talagalay laba jibaar ayaa laga dhigay sidoo kale mashruucu wuxuu dhalay mashaariic kale oo wadankana wax ku ool u ah deegaankana wax ku ool u ah sida mashruuca underground waterka ah oo mashruucan hadda ka baxay mashruuca kale oo ii sheegeen la yidhaahdo food resiliency project oo world bankiga ah asagana oo aan mashruucan u fangaraynayo ilaa iyo boqol iyo konton milyan ah oo wadan gaaraya mashruuca kale oo asna oo deegaanka ah wasaaradda deegaanka ay hirgelinayso iyagana asna soo socda mashaariicaas oo dhan mashruucan ayaa daahfur u ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo daahfuray mashruuc barwaaqo ayaa bogaadiyey mashruucan in mashruucii looga faa'iidaystay si weyn oo looga faa'iideeyey dadka iyo dalka reer galmudug dhammaantood dad iyo duunyaba looga faa'iideeyey hadday tahay biyihii baahidii loo qabay hadday tahay beerihii hadday tahay bey'adii iyo ilaalinta deegaankii iyo sida deegaankii lagu lagu horumarinayo nooc ay aan looga faa'iidin caawan loola soo bandhigay sidii looga faa'idaystay intii yareyd oo wejiga koowaad ahayd sida looga faa'idaystay maxay dhashay in ballaaran oo maanta wax badan caawa qaban karta ama baahi badan dabooli karta in nala kugu bedelay markaan si wanaagsan uga shaqeynay tii hore runtii waxaa nala tusiyey maadaama waddankeenna biyuhu ay ciriiri ku yihiin ama ay dhibaatada ugu badan biyaha ka timaado in la sameeyey biyo qabad waaweyn ama daamam lagu qabto biyaha waqti dheerna hayn kara